wada cawdaane midnaan caynayne oo caradiina hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka caruuriyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan caynayne oo caradiina hala iseeyo ururka caafimaadka
bismillaahi raxmaan iraxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaarta hawada inaga dhegaysanaysaay kusoo dhowaada barnaamijka caafimaadka oo toddobaadkiiba xilligan oo kale aad kala socotaan raadiyaha sanguuni mujada siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba makartise dhobley iyo nawaaxigeeda halka dhegaystayaasheena daafaha caalamka ku kala sugan ah ay barnaamijka kala socon karaan beejkeena facebooka ee sanguuni redio alaba barnaamijka caafimaadka waxaa idiin soo diyaariya islamarkaana idinla socodsiya anigoo ah maxamed cali samow toddobaadkan barnaamijka waxaan uga hadlaynaa hadduu allaha agoo dilay qadaro dhibaatooyinka caafimaad darro ee ka dhalan karo hurda la-aanta dadkuu u wada cawdaane midnaan caynayne oo caradiina hala iseeyo ururka caafimaadka
hurda la-aantu waa dhibaato inta badan haysata dadka qaar iyada oo sababo kala duwan ay keento hurda la-aantu waxaa ka mid ah waxyaabaha keena in qofka hurda la-aan noqdo walwalka niyajabka iyo isku buuqa isbeddelka deegaanka sida qaylada iftiinka jawiga oo kulul ama qabow intaasi waxay ka qaadi karaan hurdada waqtiga hurdada oo la bedelo sida habeenka oo la shaqeeya ayaa sidoo kale ka qayb qaadan karta hurda la-aanta haddaba waa kuwan qaara ka mid ah bulshada ku nool degmada doobley oo islamarkaa dhibaatooyin caafimaad darro kala kulmay hurda la-aanta oo ay daa'imeen waxaayna bulshada ugu baaqeen in ay iska ilaaliyaan khatarta lagala kulmi karo hurda la-aanta walaal kusoo dhawow magacaaga ugu bilow aad baan u dhowahay ee, magacayga waxaa la dhahaa saadaan siyaad cali ee, oo ku nool degmada dhobley ee, aad baan ugu dhowahay walaal walaal waxaad iga warbixisaa ee, kama mid tahay ee, dhalinyarada inta badan ku dhafarta social media isticmaalkiisa islamarkaana ee, hurdadooda ay yar tahay haddii aad ka mid tahayna ma jiraan dhibaatooyin aad kala kulmantay Ee, aadaa u mahadsan tahay Ee, su-aashaas waa horta su-aal aad loo baahnaa in lagu wacyigeliyo dhalinyarada Ee, midda koowaad ee, social media waa wax a- aad maaragtay muhiim u ah Ee, oona marna laga maarmin ilaa dhibaatooyinkiisa aad u badan Ee, waxaana ka mid ah habeenkii inta badan qadka markaa ku dhafarto subaxii waxaa laga yaabaa madax xanuun zaa'id ah maanta dhan wareer iyo inaad micnaha waxyaalihii aad qabsan lahayd inaad ilowdo waxyaalo badan oo hadda aan meeshan kusoo koobi karina aad maaragtay looga dhaxlaa hurda la-aanta siday dhakhaatiirta sheegeen waxaa lagala kulmaa caafimaad darro badan ee, ee, bal adiga ee, kalama kulantay saameyn caafimaad ee, maadaama aad ka mid tahay dhalinyarada isticmaasha ee, social media islamarkaana ku dhafarta inta badan
Ee, aad aa mahadsan tahay Een, waa haa waan kala kulmay dhibaatooyin aad u badan waan kala kulmay Ee, way igu dhacday ee, waxyaalo aad u badan aan ka dhaxlay sidii hurdo la-aanta hurdo la-aantana inta badan waxay keentaa in dhiig la-aan ay keento qofka biniaadamkii dhiig la-aan hadday ku dhacdana kolley waa waxyaalaha ugu weyn qofka wado waa un dhiigga dhiiggaasna hadduu yaraado waxaa laga yaabaa in macnaha istaagga ka dhacdo een, hurdadaada ee yaraato si ayadooba social media halihii aa ku dhafartay halihii yaraa hurdi laheyd aa waxaa laga yaabaa hurdadaadiiba inay sii yaraato halihii halihii ugu- halihii dambeeyenbo marka dhibaatooyin badan ee aad u leeyihiin ku dhafarta Ee, waa tahay ee, maxaad eh, kula talin lahayd mise ee, aad ugu baaqi lahayd dhalinyarada dhafarta oo is- islamarkaana aan hurdin maadaama hurdada caafimaad badan uu ku jira siday dhakhaatiirtu sheegeen
Ee, aad aa mahadsan tahay dhalinyarada ee maanta waxaan ugu baaqi lahaa waxaa laga yaabaa hurdadaas hadda ni- dha- qofka dhalinyarada uu ku dhaftaayo inuu madax xanuun badan ka qaado markeedii ugu dambana inuu ku waashabo hurdo la-aan hurdo la-aanta inta badan waa lagu waashaa Ee, waxaan ugu baaqi lahaa dhalinyarada een, lagama maarmo ilaa waqti cayiman oo aad isticmaali kartiin oo aad maanta dhihi karto waqtigana waa hurdi kartaa ee, waqtigaasna waad isticmaali kartaa waxaan ugu baaqayaa inaan inaan waqti siisin waqtigaas asagoo ee waqti cayiman oo aad dhihi karto waqtigana waad hurdi kartaa waqtigana qadka danahaaga fushani kartaa walaal kusoo dhawow magacaaga ugu bilow Ee, magacayga waxaa waaye cabdullaahi xuseen cali oo joogo deegaana ku ee magaalada degmada dhobley Ee, run ahaantii sidaan wada ognahay ee, hurdada waa aa- shay aad waa wax aad iyo aad u muhiim ah Ee, qofka biniaadamka haddii uu seexan muddo ka badan sideed saacadood wuxuu khatar ugu jiraa in maskaxdiisa ama isheeg inuu waashto Ee, qofka oo maalinta idil jiifo waxay ka fiican tahay habeenkii oo hal saacadood aad seexata Ee, qof biniaadamka ee maskaxdiisa waxay u baahan tahay inuu na siiyo Ee, sidaan wada ognahay badankeena maskaxda waa mashquulina maalintii ee, qof walbana hamiye iyo fikira ayuu maskaxiisa badana ka shaqaysiiyaa runtii maalin ee, way wanaagsan tahay in la iska seexdo muddo sideed saacadood iyo ka badan habeenkii waana shay caafimaad eh Ee, qofka biniaadamka wuxuu khatar ugu jira haddii uu seexan waayo ama sideed saacadood ka badan hurdo uu heli waayo in uu ishaag dhiig la-aan noqdo ee ka dambana uu u fududaadan cudurro cudurro walbo dhanka kale waa kuwan qaar ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada dhobley ee gobolka jubbada hoose oo dhankooda iiga warbixiyey sababaha uu qofka hurdo la-aanta la noqon karo iyo saameynada caafimaad eh ee laga dhaxli karo bismillaahi raxmaan raxiim ee digtor kusoo dhawow barnaamijka caafimaadka bal inoogu warbixi waxyaabaha keena hurda la-aanta Eh, bismillahi raxmaan raxiim Een, een, aniga magacayga waxaa la yidhahdaa cabdulaahi axmed maxamed cabdulaahi yare Eh, waxaan ka mid ahay dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalada brivatka ah een, ee magaalada dobley Een, waxyaabaha hurdala-aanta keena eh, waxyaabaha eh, ugu badan ee keena eh, marka koowaad een, xanuuno ayaa keeni kara oo inta badan dee bulshada dhexdeeda ku badan waxaa keeni kara eh, dabeecado sida eh, balwada oo kale Eh, waxaa keeni kara maadaama dee bulsho oo iska tabardaran dadku ay yihiin een, stressya la qabo oo dadku ay qabaan ama mid economically ahaado ama mid marka ma garanaysaay ah een, ma garanaysaaye dabeecadahan iyo dhaqamada sida dee balwadii iyo waxyaabo kale oo ka mid ah ay ahaato iyo xanuuno waxyaabo noocaas oo kale oo fara badan ayaa keeni karaa waa tahay doctor aad aad umahadsan tahay Eh, maxaa ka mid ah dhibaatooyinka caafimaad darro ee ka dhalan kara eh, hurdo la-aanta badan Ee, xanuunada keena waxaa ka mid ah sida ee, malaariyadoo kale oo markay malaariyadu ay dhacdoo kale inta badan waxaa keeni kara hurdala-aan fara badan bay keeni kartaa taasoo maadaama ay malaariyadu ay tahay waxyaabaha oo inta badan dhiigga hoos u dhiga oo dhiigga biniaadanka parasites ku nool ay tahay oo magaranaysa ay red blood cellska ay isticmaalayso qofku haddii uu enemia oo kale noqdo way keenaysaa haddii malaariyadoo kale ay ku badato oo magaranaysa dhiiggiisa parasitesku ku bato way keeni kartaa Een, ma garanaysaa een, waxaa kaloo ku badan oo deegaanka aad ku arkaysaa gaaskii oo siiba magaaladan dhobley dadku icidka icidka systemic icid oo ay qabaan oo inta badan oo gaaskooda dhiigga uu aad u kacsan yahay Ee, typhoidkii oo kale oo maadaama biyahan ma aqaano dee ma biyaha magaalada ka jira oo inkastoon dareemin in biyahan ay culaysyo badan oo mineraal iyo waxyaabo macdan fara badan ay ku jirto ee, way keeni kartaa iyadoo lafteeda xanuunadaas ay qaybta ka tahay enemiyada iyo magaranaysa typhoidka iyo infectionska sida urinary tract infection oo kaadimariinadii ku dhaco marka qofku hadda intaasoo xanuuna ay isu biirsadaan waxaa ka- waxaa ka iman karta hurdo la-aan aad aad umahadsan tahay doctor ma jiraan cudurro kale ee isla markaa ka dhalan karo Eh, cudurro kale way keeni karaan waayo een, waxyaabaha qofku dee haddii uu uu ma garanaysaa mentally oo xataa maskaxiyan ahaan uusan uusan uusan fiyoobeyn oo kale way keeni karaan Eh, doctor isticmaalka telefoonada oo inta badan bulshada ee waayadan dambe aad ay u isticmaalaan gaar ahaan dhalinyarada oo inta badan ay ku dhafraan Eh, soo isla soo lama dhihi karo dhibaatooyin caafimaad ayaa ka dhalan kara haa way noqon kartaa waayo qofku markuu maalinkii oo kale ama shaqeeyo ama in badan maalinkii oo dhan uu shaqeynaya meeshii uu nasan lahaa ee asagoo tired ah markuu magaranaysa sariirta taga haddana haddii uu telefoon sii isticmaalo ee waxaa wuxuu isticmaalayaa maskax saa'id ayuu isticmaalayaa waayo maskaxdiisa oo dhan inta badan aykigiis wixiis oo dhan waxaa waaye waxay ku maqan yihiin telefoonnadan telefoonnadan casrigan ee radiation bay leeyihiin kuwaasoo markii qofka uu ku daaho oo at least uu ilaa habeenkii saq dhex oo kale uu ku gaadho iyadii lafteedii inay hurdala'aan ay ku keeni waxyaabaha ku keeni karay ma tahay waa waxyaabaha dee balwadda oo kale hadda oo kale ayuu ayuu gelayaa waxyaabihii caadada ee qofku waxaa waaye waxna wax dhisaasta xagga rabbaani ka yimid waxna waxaa waaye wax man made ah oo asaga bini aadankii uu balwad u yeeshay oo kale ah marka waa sistamyadaas waa waa waxyaabaha jiray inuu qofku hurdala'aan iyo wax badan ay ku keento ayuu ayay ka mid tahay waa tahay keliya dadka weyn miyay dhibaato ku horseedi kartaa ee hurdala-aanta mise sidoo kale da-yartana dhibaato ayay kala kulmi karaan caafimaad daro
hadda waktiga horta la joogo labadaba way ku dhacdaan waayo dadku markuu eg noqdo hurdadiisu way yaraataa waayo habeenka markii wixii oo labada habeennimo iyo wixii ka dambeeya la gaadho dadka waaweyn hurdadoodu way soo yaraataa laakiin awr hore dhalinyaradu ma aynan taas ahayn laakiin de inta badan waxa hadda keenaya waxaa waaye systemkan ay isticmaalayaan iyo aaladahan iyo sida telefoonada oo kale ayaa keenaysa in ma garanaysa ayaga laftooda ay hurdadii yaraato marka waxaa la dhihi karaa labadiiba hurdi yaraantii iyo ma garanaysa ama labadii macnihii generationba ama dadkii waaweyne ha aadaan ama kuwa yarar ha aadaan labadiiba way way ku keenaysaa waa tahay doctor aad iyaad umahadsan tahay sidee looga hortagi karaa in bulshada ay ku baraarugsanaadaan khatarta caafimaad daro ee ka dhalan karta urdi la-aanta badan
waxaa looga hortagi karaa islaahay in dadka wacyigelin fara badan loo sameeyo ama mid bulshada dhexdeeda ha ahaato ama mid governmental oo xagga ma garanaysaa wasaaradda arrimaha bulshada oo kale ha ahaato ama ururo isxilqaamay ha ahaato in dadka wacyigelin fara badan loo sameeyo dad aqoon u leh oo waxan iyo dhibka uu keeno oo kale ay ma garanaysaa doodo loo sameeyo ama idaacadaha ha ahaato ama websiteyo gaaroo loo sameeyo ha ahaato dadkan waxay u baahan yihiin wacyigelin aad u fara badan bay u baahan yihiin si macnihi bal waxan loo yareeyo lama wada jari karo oo dee dadka ma yeelayaan laakiin bal in ay dadka laftoodu in badan waxaa jirta qaadan karta fikirka fiican oo waxaas yarayn karaa
waa tahay doctor waxaad sheegtay in hurdada ay caafimaad leedahay in intee leeg ayaa qofka ku filan mise shaksiga in uu hurdo si uu caafimaadkiisa uu noqdo mid buuxa
horta markii loo kala fiiriyo waxaa fiican qofku saddexda ama sagaalka habeennimo in uu seexdo ayaa u wanaagsan aduu labada sideedda iyo barhka habeennimo iyo wixii ka dambe ilaa saddex saac ugu dambeyn qofku macnihii afar saac inuu seexdaa fiican weliba dadka dhallinyarada ah waxaan dhihi lahaa ha seexdaan saddex saac iyo wixii ka dambeeya ha seexdaan laakiin dadka waaweyn iyaga waxaa iyaga laftooda u fiican inta badan in ay seexdaan wakti hore wakti hore inay seexdaan baa laftooda u fiican dadkao dhan waxaa fiican waktiga u horeeya ilaa sagaalka iyo wixii ka bilowda inay seexdaan baa u fiican waayo haddii qofku uu waxyaabo kale uu ku bedelan karaa jira oo haddiiba dee ay soo jeed noqoto oo uu dabeecaddan uu ku bedeli karo waxaayo waxaa weye innagu muslim baa nahay inuu xataa uu isku dayo inuu intuu waxaan kusoo jeedi lahaa ama uu salaad tukado ama markaas haddii xataa salaad intaad tukato oo ma garanaysaa aad cibaadaysato daqiiqadda markaa kadib way kugu soo degi ba hurdadu doctore waxaa jira dad isticmaala daawooyin hurdada kaniin iyo waxay noqotaba islamarkaana si ay u hurdaan waxaana badan dadka inta badan isticmaala muqaadaraadka maxaa ka dhalan karaa haddii qofka uu daawo uu isticmaala uu iska hurdisiiyo asagoo aysan hurdo haynin islamarkaana daawooyinka uu isticmaala maxaa dhibaatooyinka ka dhalan karaa waxaa fiican horta qofka in daweyntu horta mar walba iyadu waxaa waaye waa last action oo waa ficilka u dambeeya laakiin haddii la yidhaahdo daawooyinkan ha loo isticmaala hurdada waxay noqonaysaa adoption oo qofkii wuu la qabsanayaa marka daawadu waa wax macnihii time yaroo go-an ee leh ee wax toos joogto u noqonaya ma aha marka maadaama waxaan uusan hadhayn waxaa fiican inaad daawo la-aan aad isku daydo bal inaad seexan karto oo intaad waxaad samaynayso aad iska dayso habeenkii siadaba haddaad markaad dhinaca dhulka dhigto haddaad soo dejiso caqligaaga oo macnihii aad fikir badan aad maskaxdaad ku furto way tegaysaa hurdadu laakiin daawadu in qofka uu daawadii markii la siiyo haddana nasasho loogu daro waayo tranquillers daawooyin waxaa jira macnihi kuwa hurdada oo wakhti yar oo dadka laftooda weliba xataa aan la wada siin karin oo dadka xanuunna ay qabaan haddii la daawooyinka hurdada daawooyin waxaa jira dad aan la siin karin baa jira dumarka uurka oo kale daawooyin aan la siin karin baa jira dadka ejka oo kale daawooyin aan la siin karin baa jira dadka xanuunada oo respiratory systemka oo sida macnihi neefmareenada oo kale qaba ama asmetic oo kale dad aan la siin karin baa jira marka waxaa ka wanaagsan in daawada daawada iyadu waa laasti in macnihii daawada waxaa ka fiican kahortagga kahortaggu marka wuxuu noqon karaa inaad bedesho dabeecadahan inaad bedesho ayay noqon kartaa
waa tahay doctore hurdada badan mise hurda la-aanta ma wax inherit- inheritance ah miyaa mise dhaxaltooya miyaa
kolley hadda taas ma aanan anu baaritaanadeediya samaynin kolley hadda dee guidelines qorahayana ma arkin inuu qofku in hurdada eh, sida heredity xanuunadan oo macnihii hiddaha ah oo kale loo kala qaado laakiin waad arkaysaa dad aada u hurdo weyn iyo dad aada u hurdo fudud qof waxaa jira maanta dha haddii korkiisa ama lagu ciyaarayo ama wax walba dhacayo magaaladan waxyaabo badan dhaco ama jug ha ahaato ama wax kale ha ahaato haddana kudhihi markuu subaxii soo toosa xalay wixii dhacay oo dhan aanu ma maqlaynin taasi markaa eh, en, waa wax jira inay dadku kale hurdo fudud yihiin laakiin wax hadda aan ku dhihi karo waa heredity ama waxyaaba magaranaysaa dhexaltooyo ka imanaya ama saasoo kale ah kolley anigu ma aanan arag
waa tahay doctore aad iyaad umahadsan tahay ugu dambeyn hurdada badan maxay u fiican tahay
Eh, daawadu een, f- een, ma garanaysaa maskax ahaan iyo jidh ahaan iyo ma garanaysaa fikir ahaan intaba nasashay u leedahay waayo een, indhahay u leedahay waayo hadda haddii aada seexan indhahaaga waxay noqonayaan indhihii oo dhan qoyaankiibaa ka tegaya oo dry bay noqonayaan taasoo marka dambe ku keenaysa inay indhihii ku ololaan ay qallafaan jidhku eh, uu si isbedel keeno olol a dareento waxyaabo fara badan baa ka imanaya marka jidhku waa in uu helo qayb sida maskaxda lafteedu oo dhowr qaybood dee u- magaranaysaa u kala qa- u kala waxaysan waxay u baahan tahay wixii ay kaydisay ama wixii maanta dhan ay ka shaqaynaysa ama wixii oo kale in intii laga nasiyo time la siiyo waayo qalabka hadda waxaan ugaa electronic ahaan waayo haddii dee mashiinka ama motoorku maalin afar iyo labaatan saac la yidhaha iska shidnaado qasbiyan ama kulayl buu keenaya ama cilad ama cilad buu keenaya taas marka eh, waa qasbiyan qofka bini aadamka wuxuu u baahan yahay time ay maskaxdiisa iyo jirhkiisa ku nasasho taasoo qofka markuu waktigii uu seexan jiray haddii uusa seexana aad muuqaal ahaan wax banaanka laga dareemi kara ay tahay saasoo jirhku nasasho badan buu u baahanay bismillahi raxmaan raxiim doctor kusoo dhawow wareysiga raadiyo sangoyne barnaamijka caafimaadka Ee, bal marka hore magacaaga iyo bilow kuna soo dhawow Ee, wareysiga raadiyo sangoyne barnaamijkiisa caafimaadka Aan- calaykum salaam walaal Een, waan dhowahay magacayga waa cabdi cismaan ee, jooga dobley waadna mahadsantihiin dhammaan een, bahda een, saxaafadda ee San- een, sanguni Een, ayagoo mar kasta een, dadaal badan sameeya oo ku aadan bulshada deegaanka ku dhaqan een, khaasatan een, een, qaybaha caafimaadka imaadaan waxaadna ay badanaa een, noogu timaadeen een, sektarkooyinka amasana meelaha aan ku leenahay caafimaadada een, ee kala duwan Een, markastana idinkoo een, dhiirigelinaya sidii bulshadan ay een, ku heli lahayd een, caafimaad buuxdo oo ayagana nafsadooda muhiim u ah marka taa iyada een, waa muhiim waana soo bogaadinayaa een, waana dhowahay doctor waxaa aan jeclahay inaad iga warbixiso ee, aadna bulshada ugu warbixiso ee, faa'iidooyinka ay leedahay qofka inuu hurdo ee, ee, waqtiyada loo baahan yahay iyo muhiimadda caafimaad ee ku jirta hurdada
Een, waad maadsan tahay walaal Een, hurdada een, waxay muhiim u tahay een, guud ahaan nolosha een, aadamanaha ayay muhiim u tahay maxaa yeelay qofka hadduu hurdi la-aan u noqdo ama hurdadiisa ay yaraato waxaa laga yaabaa in cudurro fara badan ay saameyn ku yeelato jirkiisa intiisa kale Een, hurdo yaraantu een, waxay keentaa een, xaqiiqatan dhibaatooyin badan ayay keentaa een, xagga caafimaadka een, xagga muuqaal ahaanba ee qofka laga dareemi karaa marka een, hurdayaraantu qofka dhibaato fara badan ayay u keentaa muhiimadda noloshana waxaaba ka mid ah qofka inuu seexda waxay dhibaatada een, ye- wax yeeleen ama ay u geysataa een, qofka shaksiga een, haddii ay yaraato hurdadiisa amaba uusan seexaninba waxay u keentaa xanuuno fara badan ayay u keentaa Een, taa ayaan dhihi lahaa
waa tahay doctor aad iyaad umahadsan tahay Ee, maxaa ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee ka dhasha ee, hurdo la-aanta Ee, bal adigoo faahfaahin buuxa ugu bixinaya bulshada
Een, hurdi la-aantu waxay leedahay dhibaatooyin aada u weyn ee, waxaana ka mid ah een, hadduu een, xaqiiqatan qofka wuxuu dareemayaa hadduusan seexanin daal ayuu no- dareemayaa fara badan tacbaan ayuu noqonayaa qofka wuxuu kaluu dareemayaa caajis een, wuxuu dareemayaa qofka een, madax wareer fara badan ayuu dareemayaa n qofka mar kasta n waxaa ka muuqanaysa caro inuu caroodo mar alle markaad aragtaba ama uu kuu soo muuqdaba n wejigiisa waxaa uun ka muuqda caro fara badan n waxaa kale oo qofka uu dareemi karaa jir xanuun fara badan korka ayaa jajaban marar qaar waxaa laga yaabaa inuu haataa uu qandhado ama qandho uu dareemo qofka n waxaa intaa dheer xanuuno weyn oo ay ka mid yihiin n xasuus guur ayaa ku dhici kara qofka n maskaxdiisa jaa waxaad hadda u sheegto waxaa laga yaabaa n ilbiriqsiba inuu iloobo ama uu hilmaamoba oo maskaxdiisa wixiiba n ay micnaha ka baxaanba xasuus guur ayaa ku dhacda qofka hurdo la-aanta badanaa n marar qaar allaha naga najeeye waali ayuu qofka ku sigtaa n n maskaxdiisiiba qofkii inayba bedelantaba oo qofkii caadiga ahaa ayba u noqonin n marar qaar waxaa dareemaysaa qofka inuu dareemo n n isagoo idil waxa waaye bulshada dhexdeeda wuxuu ku yahay qof micnaha il daran qof aan dabcaddiisa aan toosnayn laga yaaba haddii aad weydiiso hadal amasan su-aal aad weydiiso inuusan si fiican kugu jawaabin ayaa macquulgal ah marka inuuba xasuusta ama ii sheegay muxuu ahaa maskaxdiisa wax alle wixii ku jiray xasuus ah ama ama inuu soo xasuusta la rabay waxaa laga yaabaa inuu hilmaamo dhibaatooyinka faraha badan ayay ay ay ay leedahay waxaa kaloo ka mid ah qofka inuu haleelo ilaahay aan ka magan galnay dhimasho deg deg ah cilmi baaris badan waxay caddeeyeen dadka bulshada dhexdeeda mowtulqafalka waxa la dhahaa masena qofkaas si kadiisa ama ilbiriqsiba dhinto inay ay badanaa ay macquul tahay qofkaa hurdadiisa inaysan badneyn ama si fiican uu u seexanin marka la eego dadka saacda ama saacadaha loogu talagalay ee saacda waxaa laga yaabaa qofka inay micnaha dhimasho deg deg ah oo kaleba inay dareemo waxaa kaloo ka mid ah shilalka baabuurta mar walbaba dhaca bulshada dhexdeeda hurdiga yaraantu waxay keentaa qofka inuu galo shil maskaxda jirkiisa marar qaar way daciiftaa daal badan ayaa qofka uu dareemaa naftiisa ayaaba marar qaar amasana nafaf kale oo bilaadan ah ayaaba laga yaabaa inuu dhibaatooyin asaga u keenin darteed ay ay ay ku dhacdo caafimaad darrada hurdiraantu waxay si toos ah u curyaamisaa haddii aan si kale aan u fiiriyo ama aan u eego caafimaadka iyo cudurro badan way keentaa sida jirka oo si sahlan ugu micnaha faafo cudurro iska fududaa ama qofka uu jirkiisa awood u lahaa inuu iska difaaca ayaa waxaa laga yaabaa qofka inuu cudurkaas isaga jirkiisa uu ku faafo si ilbirqsi ah ama deg deg ah waxaa kale oo ay keentaa misana cudurrada waxaa laga qaada oo kamid ah hurdiraanta qofka waxaa laga yaabaa inuu macaanka amasana sukarowga uu dareemo hurdiraanta way keentaa maskaxda oo qayb ka mid ah oo shaqayn wayso haddii ay qofku ay ku dhacdo hurdilaan cudurrada waaweyn ilaahay kamaan galnay inuu qofka u haleelo wadnaha inuu istaago dhiikarka waxyaalaha ayaa ka mid ah micnaha hurdiyaraanta si gooni haddaan u eegno maxaa saameyn oo ka dhalan kara in qofka kanin hurda uu isticmaalo asigoonan islamarkaa dhibaatooyin kale aysan ogeynin boqolkiiba sagaashan dadka cuna muqadaraadka sida jaadka oo kale cunaan one hundred percent markaan fiirino bulshada qaybaheeda kala duwan dad waxaa jira aada ula macbiila muqaadaraadka cuno oo isticmaalo xilliga hurdada amasena xilliga jiifka markii la gaarano qaab ay hurdo u helaan ama sife ay hurdo u helaan waxay isticmaalaan daawooyin kala duwan oo keena hurdada ama ay malaynayeen inuu hurdo uu keenayo sida kaniinka la dhahaa calm ama dicebam la dhahaa red daawooyin fara badan ayay isticmaalaan oo ayna nafsadooda ugu talagaleen ama aysan ugu sheekeeyeen inay ku saxanayeen boqolkiiba sagaashan waxaan hubaa daawooyinka ayaga ah inay cillado fara badan ay u keeni doonaan dadka ayaga ah haddii ay micnaha jirkooda ay la qabsadaan oo ay daa'imaan waxaa suurtagal ah inuu xanuuno kala duwan oo halis ah nafsadooda ay ay soo wajahdo marka waxaan dhihi lahaa bulshada inteeda kala duwan totaliba waxaa muhiim ilaahay wuxuu noo amray amase noo abuuray inaan een, caabudno oon jidka saxdana aan qaadno een, muqadaraad markii loo fiiriyo nafsadaadana dhib ayay ku tahay bulshada inteeda qaybaheeda kala duwan dhib ayay ku tahay waxaan dhihi lahaa inay iska joojiyaan ama ay ka hortagaan isticmaalka muqadaraadka ayaan dhihi lahaa waa hagaag guud ahaan dhegaystayaal waxaa intaasi inooga eg barnaamijka caafimaadka ayaad kala socoteen raadiyaha sanguuni muujada siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba makartis dhobley iyo nawaaxigeeda alaba barnaamijka caafimaadka waxaa idiin soo diyaariya islamarkaana idinla socotiya anigoo ah maxamed cali samow intaan toddobaadka dambe ku kulmi doona barnaamijka mid lamid ah waxaan idinka tagayaa sidaa iyo nabadgelyo kuhu wada cawdaane midnaan cayrinayne oo carradeena hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka caruur iyo ciroole dadku wada cawdaane midnaan cayrinayne oo carradeena hala iseeyo ururka caafimaadka